faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado beledweyne maxamed daacad maxamed raadi calaado buusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabdiqaadir maxamed nuur cabdiqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan canays radio cadaado beledweyne
muse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirisaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abuuraan radio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado qodobada ugu door korona saaka waxaa ka mida madaxweynaha dowladda soomaaliya u tacsiiyey abwaan baarle al-shabaab oo xalay weerar ku qaaday degmada afgoye barakacyaal hor leh oo soo gaara duleedka magaalada muqdisho maraykanka oo mar kale ka hadlay duqaymo uu ka fuliyo gobolka shabeellada hoose madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdo weerar afkaa ku qaaday madaxweynaha dowladda soomaaliya maamulka jubbaland oo ka hadla khasaarihii ka dhasha qaraxii ka dhacay magaalada baardheere gudoomiye yariis oo waa amaray in la furo waddada isbitaalka keyese askar ka tirsan ciidamada kenya oo lagu dilay jubbada hoose madaxweyne galmudug axmed wacaali geelle xaag oo kormeera xarumaha dowladda ku leedahay magaalada gaalkacyo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka puntland cabdiweli gaas oo ka duulay magaalada garowe dardaaranna reebay caalamkeeda warka subax ku dhegaysan doontiin waxaa ka mid a dhoola taraam oo mar kale ku hanjabay inuu maraykanka uu geli doono xaalad adag iyo ruushka oo ka carooday tillaabo uu qaada maraykanka waa qaar ka mid a qodobada iyo kuwo kale u diyaar garooba oo intaasi ka fidsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah Cadaada-
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo subaxnimo axada taariikhdana ay ku astaysan tahay bisha saddexaad labadeeda sanadka laba kun toban iyo sideedda qodobada maqashan waxaa qaar ka mid ah qodobada iyo kuwo kaloo intaasi ka fidsan ku soo dhowaada madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u u tacsiiyey abgaan cabdulaahi barleex madaxweynaha dowladda soomaaliya cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u tacsiiyey geeridii ku timi allaha u naxariistay afgaan cabdulaahi xirsi baarleex oo k- ku geeriyooda dalka hindiya allaha u naxariistay afgaan cabdulaahi xirsi baarleex oo ku geeriyooday dalka hindiya waxa uu ahaa afgaana guul iyo sidoo kale af iyo adin intaba ku difaaci jiray dalkiisa iyo dadkiisa ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo qoyskii iyo qaraabadii eeba samar iyo iibaan ha ka siiyo isagoo jannadii firdowso allaha ka waraabiya ayuu yidhi madaxweynaha dowladda soomaaliya abgaan xirsi abgaan cabdulaahi xirsi baarleex ayaa ku geeriyooday magaalada ku taala dalka hindiya halkaas oo muddooyinkii dambe uu ku xanuunsanayay abwaanka ayaa ka mid ahaa abwaanada loogu jecel yahay fanka soomaaliyeed dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen degmada afgoy ee gobolka shabeellada hoose dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa xalay waxa ay weerareen weerar xoogan ku qaadeen bar kontarool oo ciidamada xoogga ay ku leeyihiin degmada afgoy ee gobolka shabeellada hoose wararka ayaa waxa ay weerarka ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo ay fariisin ku lahaayeen ciidamada dowladda soomaaliya dagaalka ayaa waxa uu socday muddo ka muddo kooban waxaana degmada afgooye laga maqlaya rasaasta ay isweydaarsanayaan dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada xoogga oo ku sugnaa barta koontarool laga soo galay magaaladaasi dadka deegaanka ayaa raadiyo cadaado u sheegay in dagaalka uu xalay ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi oo dhex maray ciidamada xoogga iyo al-shabaab dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale weerara ciidamada militariga lagu soo ku sugan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose weeraro kadiisa waxaa ku qaada al-shabaab si rasmiga looma caday karo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi warka subax ee raadiyaha cadaada ayaad dhegaysanaysiin barakacyaal hor leh ayaa soo gaareen duleedka magaalada muqdisho in ka badan ah kun qoys oo barakacyaala cusub ayaa lixdii maalmeed ee ugu dambeysay waxa ay soo gaareen deegaanka garasbaale ee duleedka magaalada muqdisho dadkan oo kasoo barakacay gobolada kale ee dalka ayaa waxaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada deegaanka garasbaale ee duleedka magaalada muqdisho cabdulaahi maxamed maxa- waa cabdi maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay dadkan ay yihiin kuwa xaalado daruufo adag ay haystaan qaar ka mid a dadkaas barakacyaasha oo la had- oo ku sugan duleedka magaalada muqdisho oo la hadlay raadiyaha adaada ayaa waxa ay sheegeen inay kasoo barakaceen abaaro iyo dagaalo ka dhacay deegaanadii ay hore ugu noolaayeen
kan aalafuuto kun iyo shan boqol oo qoys baa ku nool oo barakacyaal oo ka soo barakacay gobollada soomaaliya kuwa dariska nala ah marka dad aad iyo aad u tabaalaysan oo soomaaliyeed weeye dadka hadda cusub oo dambe ugu dambeeyo yimidna ilaa kun iyo shan boqol oo qoys wey Ee, marka waxaan leenahay dadka kani waa dad dhibaataysan waad u jeeddaan umulaa ku jira kuwa waxaa ku jira uurle kuwa waxaa ku jira waayeelle ah markan waxaan leenahay dadka soomaaliyeed ee ilaahay wax siiyey beesha caalamka ee, dowladda federaalka dadka kale inay wax la soo gaaraan saasaan codsanaynaa may maanta waxa waxa waxa yaroo maaragtay dad masaakiinuhu ay ku soo daqaysteenaan loo qaybshay hadda ee, wax ku filanna ma ahan
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socoteen warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado maraykanka ayaa ka hadlay duqeymo uu ka dhacay gobolka shabeellada hoose war qoraal oo ka soo baxay taliska maraykanka ee qaaradda afrika africom ayaa lagu faahfaahiyey howlgallo ka dhan kaas oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose waxaana maraykanka uu sheegay inuu shabaab uu gaarsiiyo khasaare warka ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya kuwa soomaaliya ay bartilmaansadeen deegaanka gandarshe oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab taliska maraykanka ayaa sheegay in howlgalkaasi intuu socday uu ka qayb qaateen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka saddex iyo toban ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay duqayntaasi iyadoona ay burburiyeen as- burbur soo gaara saldhigii ay halkaasi al-shabaab ku lahaayeen waa sida hadalka u dhigeen dowladda diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa muddooyinkii dambe waxa ay kordhiyeen duqaymaha ay ka la beegsanayaan saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad la socotiin madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa afka weerar ku qaaday madaxweynaha soomaaliya isagoo ka hadlayay munaasabada lagu xusayay aasaadka ee ciidamada somalilan ayuu madaxweyne muuse biixi cabdi eedeymo culus ugu jeediyay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu muuse biixi sheegay inay tan iyo markii madaxweyne farmaajo la doortay uu hawla- uu ku howlanaa waxa uu ku tilmaamay cunaqabateyn iyo dhibaataynta somalilan waxa uu madaxweyne farmaajo ku eedeeyey inuu isaga dagaal ka uu ku lug lahaa dagaalkii ka dhacay kusoo noqnoqday deegaanka tukaraq oo u dhexeeya ciidamada puntland iyo somalilan ilaa iyo haatanna laysku horfadhiyo eedeyntaasi muuse biixi oo u jeediyey madaxweyne farmaajo oo looma hayo cadeymo balse ha ha ahaatee waxa uu muuqanaysaa inuu hakad galay wadahadalkii somalilan iyo dowladda federaalka tan iyo markii uu madaxweyne farmaajo xafiiska la wareegay maamulka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaarihii ka dhashay qaraxii ka dhacay magaalada baardheere warka aan ka helayno degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada amniga ay fashiliyeen gaari ay kooxda al-shabaab ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa gaariga qarx- qaraxa la- lasoo saaray oo ahaa nuuca tokas ee noohada loo yaqaano ayaa waxa ay ciidamada gacanta ku dhigeen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa ku sugan degmada baardheere ee gobolka gado ciidamada ammaanka ee degmada baardheere ayaa horey u helay xogga gaarigan saarineed waxa ay suur waxa ay suurtageliyeen inay ka hortagaan lana qabtaan qaraxan la doonaya in lagu dhibaateeyo dadka shacabka ee deegaanadaasi askar ka tirsan ah ciidamada kenya ayaa lagu dilay gobolka jubbada hoose sida lagu baahiyey bogga internetka ee al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay inay dileen ilaa iyo toban qof oo isugu jiray dhaqaatiir iyo askar ka tirsan ciidanka kenya oo ah dhowaana ka ku gudbay xadka soomaaliya iyo kenya al-shabaab ayaa markan ku sheegay inay qarax miino ah ay la ay u dhigaan askartaasi xilli ay marayeen inta u dhaxaysa degmada afmadow iyo deegaan lagu magacaabo dhobley ee gobolka jubbada hoose sidoo kale al-shabaab ayaa sheegay inay ay gubeen laba ka mid a gaadiidka ay wateen ciidankaasi sida ay hadalka u dhigeen warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad dhegaysanayseen siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartis ayaad nagala socoteen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ucaali geelle xaaf ayaa kormeeray xarumo ay dowladda ku leedahay magaalada gaalkacyo madaxweynaha galmudug axmed ucaali geelle xaaf iyo wasiirada wasiirka amniga ee maamulkaasi ayaa saacadihii lasoo dhaafay kormeer ku tegay xarumo ciidan ay ku leedahay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxweyne xaaf ayaa halkaasi hadal la hadlay ciidamo cusub oo lagu tababarayo xeryahaasi waxa uuna kula dardaarmay inay u faa'iideeyaan ay ka faaidaystaan tababarkaasi waxa la yaqaan oo la taaban karana ay dalkoodu qabtaan sidoo kale waxa uu tilmaamay in looga baahan yahay inay door weyn ka qaataan sugidda ammaanka deegaanada maamulka galmudug
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إيه وعمامتا إيه مدحتويدا مغالبة قال كعيو لقو قبت شر بلارن oo shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf wasiiro badan ay joogeen maamulka gobolka mudug ay joogeen maamulka degmada gaalkacyo ay joogeen taliyayaasha ciidamada ee nabad sugidda iyo booliisku ay joogeen waxaa shirkaa looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa canshuurta ku waajibtay dadka reer galmudug gaar ahaan gobolka mudug degmada gaalkacyo arintaas shirkaas wuxuu ku soo dhammaaday si guul ah waxaana la ysku raacay in laga bilaabo canshuur ururin ballaaran oo baahsan oo meel kasta qusaysa ilaahay hadduu idmana waxaan rajaynaynaa shirkaas inuu noqdo mid lagu guulaystay oo canshuurta ee looga qaado dadka reer galmudug oo ay ku dhistaan dalkooda iyo danahooda u gaarka ah waxaa laysla soo qaaday in aan marnaba laga maarmi karin canshuur in la qaado canshuurtu waa waxa dalka lagu dhisto waa waxa ciidamada lagu dhiso waa waxa mushaaraadka lagu
warka subaxnimo ee raadiyaha hadaada ayaa la socotiin madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka duula magaalada garowe ayaa la dardaarma dadkaasi madaxweyne hore maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka duula magaalada garowe waxa uu dardaaran adag u reebay wasiiradii la soo shaqeeya iyo shacabka maamulka puntland
waxay ila qubanaatay maadaama baxaya maanta oo markii horeyso oo intii xilka aan wareejinata dalka aan ka tegayo inay xogaa inay ila bilaabtay inaan dardaaran yar ku idhaahdo shacbiga reer puntland wax badan oran mayo runtii waa u duceynaya insha allah ilaa waddankeena inuu barakeeyo shacabka waxaan kula dardaarmayaa inay runtii dowladnimadooda ay xajistaan inay amnigooda ka shaqeeyaan inay dhaqaalahooda iyo horumarkooda iyo dowladnimadooda taabagelaysa inay bari taaraan oo saboort gareeyaan xukuumad cusub baa timide xukuumadda cusub in si fiican looga shaqeeyo la garab istaago dalka iyo madaxweynaha iyo xukuumad markay cusub yihiin oo markay ugu baahi badan yihiin taageerada shacabkooda iyo dadkooda marka iyadana in si dhow oo wanaagsan oo loo shaqeeyo horumarka puntland cid kasta ayuu dan u yahay dugdhaca puntlandna cid kastoo annaga ayuu dareen ku yahay marka inaanu ansaa yeelno insha allah waa muhiim saaxiibadayda
warka subaxnimo ayaad la socoteen akhbaaraadka caalamka ayaa noo soo socdo hase balse
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa cusboonaysiiyey hanjabaadii ku aadaneed inuu dalka maraykanka uu geli doono xaalad adag haddii aanan loo ogolaanin lacaga uu muddooyinkii digaar uga dhisayo xadka uu la wadaago maraykanka dalka misoko madaxweynaha maraykanka ayaa tan iyo bishii labaatan iyo labadii bishii diseembar ee sanadkii hore dalbanaya lacaga dhan gaarayso shan dhibic toddoba milyan oo uu doonayo inuu derbigaasi ku dhiso xadka maraykanku la wadaago misoko dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah uga tilaabsatay heshiiskii xakamaysnaa ee gacanta gantaalada riddada dheer ee nucleerka kaas oo la hirgeliyay xilligii dagaalkii qababa ee adduunka tilaabada ruushka ayaa daba socota go-aan uu maraykanku uu ka baxay maraykanka qaaday islamarkaana uga baxay heshiiskaasi xakameynta hobka waxyaabaha gumaada laakiinse dowladda ruushka ayaa ku ku hanjabaysaa inay tilaabo ka qaadi doonto maraykanka waa naga intaa warkii subaxnimaad kala socotay raadiyaha cadaada anigoo mahada ayaan la socodsiinayay tan iyo intaan warkan kiisa kale ama warkan mid lacayn aanu ku kulmi doono sidaasi waxaa inkaga tegaynaa nabadgelyo
إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم